halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray reer korintos waxaannu horay idinku sii wadaynaa maaddada ku saabsan hadiyadaha kala duwan ee isku ruuxu uu bixiyo markiinuugu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd hadiyadaha waxaanan idiin sheegnay inay jiraan hadiyado kala cayn ah oo uu bixiyo isku ruux waxaa jira qaybin laynoo qaybinayo hadiyado markaana si loo helo midnimada ayaa ruuxu uu qaybinayaa hadiyado kala cayncayn ah oo uu siinayo shakhsiyaad kala duwan erayga gariigga ah ee hadiyad waxaa loo yaqaanaa karisma dadka qaar ayaa waxay ka dhigayaan in eraygan uu ka micno yahay carrabo waxaanay ka dhigayaan sida in hadiyaduhu ay yihiin hadalka waxaana tanu ay muujinaysaa aragti xumidooda maadaama eraygu uu ku saabsan yahay hadiyadaha oo dhan ee laga helo ama uu ruuxu siinayo rumaystayaasha kiniisadda haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaana jira adeegid kala cayn ah waana isku rabbi waxaa haddaba la leeyahay waxaa jira adeegid kala cayn ah laakiin waa isku rabbi waana sayid ciise masiix wax kala duwanaansho ah ma leh hadiyadda aad leedahay waa sayid ciise masiix kan isticmaalaya hadiyaddaas wuxuuna u isticmaalayaa ammaantiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aan iminka eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda lixaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaana jira shuqullo kala cayn ah laakiin waa isku ilaah kan dhammaan wax walba kaga dhex shaqeeya haddaba marka ay sidaas tahay ayaa waxaa la muujinayaa inay jiraan shuqullo kala cayncayn ah waa tamarta ama awoodda lagu samaynayo shuqullada waxa ruuxu uu keenayo hase yeeshee waa isku ilaah kan ka dhex shaqaynaya dadka oo dhan waana kan ka dhex shaqeeya rumaystaha waxaa haddaba taasu ay ina xusuusinaysaa inuu jiro hal ilaah saddex qaab baase hawshu ay ku imaanaysaa waxaana jira midnimo waxaa kaloo jira in iyadoo midnimadu ay jirto haddana hawshu ay kala duwan tahay ruuxa quduuska ah ayaa keenaya hadiyadda waxaana maaraynaya sayid ciise masiix oo hadiyaduhu maamulkiisay hoos yimaadaan ilaaha aabbaha ahna wuxuu bixinayaa awoodda oo wuxuu tamar u yeelayaa hadiyadaha waxyaabahan oo dhan waxaa loo samaynayaa hal ujeeddo oo ah in la sarraysiiyo oo la ammaano rabbaaninimada ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno haatan cutubka laba iyo tobanaad aayadda toddobaad ee warqaddii koowaad ee reer korintos waxaa qoran sida tan laakiin mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar markay inta joogto waxaa muhiim ah inaan faallo ka bixinno hadiyadda waa maxay hadiyadda ruuxa waa hadiyad la lahaanayo waxtarka hawsha waa mid waxqabad leh oo shaqaysa nin wadaad ahaa oo la odhan jiray ditor luwis sbrey kafer ayaa faallo ka bixiyey hadiyadaha ruuxa wuxuuna leeyahay hadiyadda marka la eego dhanka ruuxa ayaa loola jeedaa in ruuxa quduuska ahi uu howl ka samaynayo rumaystaha oo isticmaalaya qofka hadalka rumaystay si uu hawshaasi gaarka ah u sameeyo waxaana taasi aan raacinayaa in hawsha lagu sameeyo awoodda ruuxa quduuska ah ee ilaah haddaan xaajadaasi mid shakhsi ahaaneed ka dhigo ayaa waxaan idinku leeyahay anigu waxba ma ahi waxbana ma haysto oo weliba qiimo uma lihi ilaah ama dadka taasina ma ahan inaan xaq iska dhigayo ama aan xaqnimo ku raadinayo taasi waa run laakiin wuxuu i siiyey hadiyad waxaana weeye inaan isticmaalo hadiyaddaasi taasina waa sida keliya ee ruuxa ilaah noloshayda uu uga muuqan karo waxaa bawlos uu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad ee warqaddan koowaad ee reer korintos mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar waxaa haddaba qoran muujinta ruuxa taasina waa waxa hadiyaddu ay ka micno tahay hadiyadda qofka uu leeyahay waa in laga dhex arkaa ruuxa haddaba tan loolama jeedo isticmaalka hadiyadaha dabiiciga ah ee qofku uu leeyahay tusaale ahaan haweenka qaar baa waxay leeyihiin hadiyadda fannaannimada oo waxay kuwa hadiyaddaasi leh leeyihiin cod wanaagsan haddii markaasi haweenka caynkaas ah ayaan ku haysin awoodda ruuxa quduuska ah ilaah ma isticmaali karo mana doonayo inuu isticmaalo haddaba dadka leh hadiyadda ama hibada loo siiyey inay heesaan ayaad arkaysaa inaanay naftooda maarayn karin haddaan ilaah isticmaalin codkooda ayaa waxaa iska cad inaanay micno yeelanaynin noloshooda waxa taasu ay ka micno tahay in ilaah la hor keeno hibadaasi dabiiciga ah ee qofku uu leeyahay waxaa markaasi qofkaasu uu bilaabayaa haddii uu abwaan yahay ama heesaa inuu ilaah ku ammaano dabeetana waxaa sare u kacaya wacyiga iyo nolosha qofka masiixiga ah waayo wuxuu hibadiisii hoosgeeyey ruuxa quduuska ah haddaba waxaa jira kuwo badan oo ay la tahay inaanay lahayn wax hibe ah oo u gaar ah taasina waa ayaandarro haysata wehelnimada qaar aayaddan waxay inoo sheegaysaa in rumaysto waliba uu leeyahay hibe u gaar ah oo aayaddu waxay leedahay mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar haddaba mid kasta waxaa loola jeedaa rag iyo dumar waxaana la leeyahay rumaystuhu kow doonaba ha ahaadee wuxuu leeyahay hadiyad ama hibo u gaar ah marka haddii aad mu'miniinta ka tirsan tahay dhegaystow waxaad leedahay hadiyad waxaad qayb ka tahay jidhka ama ururka rumaystayaasha adiguna waa inaad waxqabad yeelataa sida xubnaha kale ee masiixa waayo mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar su'aasha imaanaysa waxa weeye waa maxay danta hadiyadaha ama hibadan dantu waxa weeye in la dhiso kiniisadda oo ah ururka ay ku midoobeen masiixiyiinta ma ahan in kelinnimo loo isticmaalo waase in caawimaad dhanka ruuxa ah oo loo fidinayo rumaystayaasha kale haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan mid waxaa laga siiyaa xagga ruuxa hadal xikmad leh mid kalena hadal aqoon ah siduu isku ruuxu doonayo haddaba xikmaddu waxay ka micno tahay garashada lagu ogaanayo runta ilama ahan in qof waliba uu garan karo kitaabka quduuska ah ee baibalka waana sababta aynu ugu baahannahay waxbaridda ruuxa quduuska ah uu siiyo kuweenna macallimiinta ah xikmaddu waa garasho ama faham lagu ogaado runta ka dambaysa hadallada ilaah aqoonta waxaa loo qaadanayaa shay lagu raadinayo runta dad badan ayaan haysan wakhti lagu baaro hadallada ilaah si runta bannaanka ay u timaado kuwa ilaah oo barakadeeyo ee garta runta baibalka ayaa lagu yaqaannaa inay taageeraan howlaha masiixa nin ka mid ah ragga taageera howlaha masiixa loo wado ayaa wuxuu leeyahay waxaan u celinayaa wanaaggii lay siiyey iyo waxtarkii aan ka helay hadalladii ilaah ragga howlwadeennada ah ee masiixa waa wax wanaagsan in qolana ay warka ama runta baaraan kuwana ay taageeraan kuwa baaraya ama hadalka ku wacdinaya taasi waa ficil waana arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso haddaan idin sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan mid kale ruuxu rumaysud buu siiyaa mid kalena hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku ruuxu siiyaa haddaba dadka way kala duwan yihiin waxaa jira kuwa aaminkoodu uu yar yahay inkastoo weliba ay masiixiyiin yihiin waxay xaaladda ka eegayaan sida ay markaasi tahay oo haddii ay qallabsan tahay xaajadu waxay la noqonaysaa in xaalku aannu ka soorraynaynin haddaba waxaa jira kuwa rumaysan in wax waliba ay wanaagsanaanayaan kuwa ceenkaas ah waxay leeyihiin hadiyadda rumaysadka waxaa kaloo qoran mid kalena hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku ruuxu siiyaa waxaa taasi loola jeedaa in qofka jiran uu ku bogsanayo haddii uu gacanta saaro qof leh hadiyaddan bogsiinta waxaan haddaba rumaysanahay in hadiyaddaasi ay lahaayeen rasuullada iyo rag ka mid ahaa kiniisadihii hore ilama ahan in hadiyaddaas haatan loo baahan yahay wakhtigan xaadirka ah waxaa laynaga doonayaa inaan dhakhtarka weyn hor dhigno cudurradeenna ma ahan inaan u nimaadno rag ama haween oo aynu weyddiisanno inay gacmahooda na saaraan oo ay inoo tukadaan si cudurkii loo qaado waxaan idinku waaninayaa dhegaystayaal inaad arrinkiinna si toos ah u hordhigtaan masiixa waxaad xusuusataa boqol u taliyihii u yimid ciise masiix oo ku yidhi addoonkaygu waa jirran yahay oo iigu ducee boqol u taliyuhu ma weyddiisan in ciise gacmaha uu saaro addoonka wuxuu weyddiistay oo keliya inuu hadal yidhaahdo ama uu amar bixiyo oo uu weliba addoonkuna bogsanayo ninkan wuxuu lahaa rumaysad waana rumaysad ka yaabiyey ciise qudhiisa oo wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka toddobaad aayadda sagaalaad sida tan waxaan idinku leeyahay rumaysad sidaas u weyn oo kale reer banu israa'iil kama dhex helin waxaan markaasi idinku boorinayaa inaad arrimihiinna si toos ah u hordhigtaan dhakhtarka weyn haddii aad u tagtaan kuwa isku sheega inay leeyihiin awood ay wax ku bogsiiyaan ayaa waxaa muuqanaya inaydan isaga ku kalsoonayn waxaan rumaysanahay in ruuxa quduuska ah uu bixiyo haybo gaar ah wakhti cayiman ma jiro maanta qof la siiyey haybaddii ama hadiyaddii martin luuther uu lahaa maalmihiisii waxaan u malaynayaa in ruuxa quduuska ah uu bixiyo hadiyado uu siinayo kuwa ka midka ah jidhka masiixa si waxqabadkoodu uu uga dhex muuqdo xilliga ay nool yihiin si xubnaha wakhtigaasi nool oo dhan ay kaga faa'iidaystaan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan mid kalena shuqullo cajaa'ib leh mid kalena wax sii sheegidda mid kalena kala soocidda ruuxyada mid kalena afaf kala cayn ah mid kalena afafka fasiraaddooda haddaba saddex siyaabood baa laynoo sheegay oo ruuxu uu u shaqeeyo markaan eegno aayadda tobanaad marka koowaad ee shuqullo cajiib ah waa kuwa kayrulcaadi ah waxaa haddaba jira mucjisooyin ay samayn jireen rasuullada laakiin waxaan iminka arkaynaa waxyaabo waaweyn ma ahan in ay inoola muuqato arrin mucjiso leh markii sayidku u joogay oo uu wax baray dadka oo ay hanuuneen mucjisadu waxay imaanaysaa marka aynu innaga dadka wacdiyeyno oo ay hadalka maqlaan waxaa kaloo laga hadlay wax ku saabsan wax sii sheegidda taasoo macnaheedu uu yahay maanka masiixa waxaana loola jeedaa wax sii sheegiddu inay ka micno tahay in la baafiyo hadallada ilaah waxaan markaasi u baahannahay maanta dad sameeya doonista ilaah kuwaasoo ku hadla hadallada ilaah oo ilaah ugu kalsoonaada in hadalkii lagu wacdiyey uu maro ruuxiisa quduuska ah waxaa kaloo laynoogu sheegay aayadda tobanaad garashada ruuxa oo macnaheedu uu noqonayo awoodda lagu kala garanayo qaladka iyo waxa toosan waxaan ku qanacsanahay inaanan lahayn hadiyaddaas nin waliba ma leh garashada waxyaabaha qaldan iyo wixii toosan waxaa laga yaabaa inaad tahay nin si fudud qof waliba ugu kalsoonaada haddaba haddii aad sidaas tahay ma lihid garashada ruuxa qofku wuxuu awood u yeelanayaa inuu kala garto qofka sida daacadda ah u raacsan masiixa iyo kuwa beenaalayaasha ah haddaba qofka leh hadiyaddan kala soocniinta wuxuu kala garanayaa hadba meesha sartu ay ka qurmayso waxaa kaloo jira mid afraad oo ah afafka haddaba marka la leeyahay hadiyadda afafka ayaa waxaa loola jeedaa afaf dadku ay ku hadlaan mase ahan hadal qaylo ah waxaa jira kuwo aan la garanaynin waxa ay ku hadlayaan haddana ku dhahaya waxaynu ku hadlaynaa luqad ruuxu uu ina siiyo halkan waxaa loola jeedaa luqadaha dunida ay ku hadasho dadka qaar way u sahlan tahay inay bartaan luqad waliba waxaanaad arkaysaa kuwa ku hadla ilaa iyo tobaneeyo luqadood hadiyaddaasu waa markaa aynu luqado badan oo dunida looga hadlo ku beddelno ama ku tarjumno injiilka waxaa haddaba jira dad leh hadiyadda tarjumadda luqadaha haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan isku ruuxa keliya ayaa ka shaqeeya waxyaalahaasi oo dhan isagoo siduu doonayo mid mid wax ugu qaybinaya maadaama hadiyadahan oo dhammi ruuxu bixiyo ayaan innaga oo dhan leennahay xaqa ah inaan weyddiisanno tan ugu wanaagsan oo bawlosna arrinkaasi ayuu u sheegayaa reer korintos reer korintos waxay ahaayeen masiixiyiin ka fakara jidhka oo waxaa ka yaabiyey tan qofku uu ku hadlayo luqad kale oo aannu weligiis ku hadlin wuxuu bawlos doonayaa inuu umuurtaasi hagaajiyo sababtaasuuna u soo qoray warqaddan waxaa jira meelo badan oo aan sidii la doonayey wax loo samaynin waxaa jiray waxyaabo badan oo qalad ah wuxuu haatan u muujinayaa inay jiraan hadiyado fara badan oo ruuxa quduuska ahina uu yahay kan dadka u siinaya sida doonista ilaah ay tahay haatan waxaan soo gaarnay maaddada ku saabsan xubnaha jidhka dadka marka loo barbardhigo hadiyadaha ruuxa quduuska ah si bal aynu xaalkaasi wax uga ogaanno ayaa waxaa loo baahan yahay inaan la soo baxno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba sida jidhku mid keliya u yahay oo uu xubno badan u leeyahay oo xubnaha oo dhan ee jidhka ay jidh keliya u yihiin inkastoo ay badan yihiin masiixuna waa sidaas oo kale markay halkan joogto ayaad mooddaa in hadalku aannu dhammaystirnayn ilaa aan raacinno laba aayadood mooyaane waxaana ay kala yihiin aayadahaasi aayadda labaatanaad iyo tan toddoba iyo labaatanaad waxaana labadaasi aayadood ay leeyihiin haatanse waa xubno badan laakiin waa jidh qura idinku waxaad tihiin jidhka masiixa iyo xubno ka mid ah bawlos wuxuu la barbardhigayaa xubnaha kiniisadda sida xubnaha bini'aadanka waxaan garanayaa in gacanta ay shaqo gaar ah samayso indhuhuna ay shaqo gaar ah sameeyaan lugahana ay shaqo kale oo gaar ah sameeyaan balse dhammaantood hal umuur bay fuliyaan waxaana weeye danta qofka isla sidaas oo kale hadiyadahan ama waxqabadkan ay samaynayaan xubnaha kala duwan ee kiniisadda ayaa la doonayaa inay ammaan iyo sharaf u keento masiixa ilaah marka haddii lugtu ay kaa murgacato ama ay jabto ayaa waxaad arkaysaa in jidhka oo dhan uu xanuunsanayo waxaa dhakhtarradu ay leeyihiin jidhku wuxuu leeyahay toddoba iyo labaatan lafood hase yeeshee haddii mid keliya ay wax ku dhacaan jidhka oo dhan wuu xanuunsanayaa maalin baan u imid nin dhakhtar ah markaasuu igu yidhi ma garanaysaa tan ugu ahmiyadda weyn leh xubnahaaga markaasaan ku idhi ma garanayo waxaanse u malaynayaa carrabka hase yeeshee dhakhtarkii wuxuu yidhi waa suulasha lugaha oo haddii aadan lahayn aanay halkaasi ku oolin maba socoteen waxaad arkaysaa in xubnaha ceenkaas oo kale ah aynaan kaba fakarin laakiin waxay sameeyaan howlaha ugu waaweyn ee dadka kiniisadduna waa la mid oo waxaa jira xubno qarsoon oo howsha fuliya haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo ruux qura ayaa dhammaanteen jidh qura inagu baabtiisay haddaynu nahay yuhuud ama gariig ama addoommo ama kuwo xor ah oo waxaa laynaga waraabiyey ruuxa qura haddaba taasu waa baabtiiska ruuxa quduuska ah waa ruuxa quduuska ah kan na dhex keena xubnaha rumaystayaasha oo bixiya hadiyadaha ay helayaan mid walba oo ka mid ah xubnahaas waa inaan jidhka u faa'iidayno oon isticmaalnaa hadiyaddaas waxaa laga yaabaa inaan dhanka kiniisadda ka nahay sida suulasha bini'aadanka oo aynaan muuqan laakiin howsheennu waa muhiim waxaan innaga oo dhaniba leenahay hadiyad waana in innaga oo dhaniba aan howlgalnaa haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaa qoran sida tan waayo jidhka xubin qura ma aha ee waa xubno badan hadday cagtu tidhaahdo anigu gacan ma ahi taas aawadeed jidhka ka mid ma ahi taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn hadday dhegtu tidhaahdo anigu isha ma ahi taas aawadeed jidhka ka mid ma ahi taas sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn haddii jidhka oo dhammu il wada ahaan lahaa meeye dhegihii wax lagu maqli lahaa hadduu dhammaan dhego wada ahaan lahaa mee sankii wax lagu urin lahaana waxaad ka soo qaaddaan in la soo celiyo hadiyaddii ay rasuulladu lahaayeen ee ahayd tan luqadaha kale lagu hadlayo qof waliba haddii uu doorto hadiyaddaas yaa dooranaya kuwa kale sida hadiyadda adeegga ama tan bogsiinta marka isla sida jidhkeennuba aannu indho ama san ama dheg keliya aannu u ahayn ee uu uga kooban yahay xubno kala duwan oo leh waxqabad kala duwan ayaa kiniisadda ama wehelnimadana laga doonayaa haddaba ruuxa quduuska ahi dadka wada siin maayo isku hadiyad mid wuxuu siinayaa hadiyad kan kalena mid kale si xubnaha masiixu ay si hagaagsan ugu wada shaqeeyaan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waa warqaddii koowaade cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haatanse ilaah baa siduu doonayey xubnaha middood kastaba jidhka ugu hagaajiyey ilaah waa kan si madax bannaan u bixinaya hadiyadahaas wuxuuna u bixiyaa sida isaga ka farxisa waa ilaah kan ay tahay inaan raalligiisa doon doonno waxaa markaasu hadiyadahan ay ku jiraan jidhka si jidhka si hagaagsan uu ugu shaqeeyo haddaba dhegaystayaal hadiyaduhu way fara badan yihiin oo waxaa ka mid noqon kara hadiyadda tolliinka cunnokarinta iyo tandubista haddaan eegno dhacdooyinka ku qoran kitaabka ayaa safiira iyo ananiyas ay lahaayeen hadiyad laakiin hadiyaddoodii ma ahayn mid ay ku sarraysiiyeen rabbaaninimada masiixa waxaa jira haweenaydii la odhan jiray doorkas oo tolliinka hibada loo siiyey markii ay dhimatay ayaa ilaah raalle oo ka noqday in la soo saro kiciyo hadiyaddeeda wanaagsan oo aan laga maarmin aawadeed
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqabi rakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aadbuu mugdigii iyo masiixow sama wada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin